إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada dalka roobab ayaa ka da-ay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka soomaaliya siyaasi caan ah ayaa sheegay in dalka soomaaliya ay ka socdaan qorshayaal lagu baahinayo dhaqanxumada diinla-aanta iyo ficiladii qowmuluudka in ka badan laba boqol oo ruux ayaa dowlad diini ah loogu qabtay deegaan hoos yimaada degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose wadaaddo soomaali ah ayaa fadwo ku xoojiyey qodob ku qoran dastuurka maraykanka oo sheegaya in waalidkii gudo gabadhiisa uu mudaysanayo shan sano oo xarig ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weerar cusub ku qaaday xarumo ku yaala gudaha dalka sacuudiga u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan
weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada dalka haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya weeraradan oo dhacay xalay iyo shalay ayay ciidamada mujaahidiintu waxay ku qaadeen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka iyo kuwa maamulada la shaqeeya haddii aynu ka hormarno magaalada afgooye qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa ku dhintay hal askari sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba kale isla shabeellada hoose qarax ka dhacay deegaanka sabiid ee duleedka magaalada afgooye waxaa lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka jubbooyinka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland saldhiggan ayaa ku yaala deegaanka buula guduud ee duleedka magaalada kismaayo isla jubbooyinka saacadihii soo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saldhigga buundada daarik ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamadii la weeraray dhanka hiiraan qarax xoogan ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan xabashida ethoobiya kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka ceelgaal iyo magaalada beledweyne faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha etoobiyaanka ka soo gaaray qaraxan inta uu la-eg yahay roobab ayaa ka da-ay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka soomaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaaliya ayaa ka waramaya farxad ayaa laga dareemayaa dad badan oo ku nool gobollo kala duwan ka gadaal markii roob u da-ay iyadoo kuwa kalena ay rajo fiican leeyihiin dhanka gobolka galguduud habeen hore xilli dambe ilaa iyo shalay waaberiga ayaa roob waxa uu ka da-ayey magaalada gurceel iyo deegaano hoostaga amaba nawaaxigeeda ah roobka ayaa magaalada gudaheeda iyo hareeraheedaba biyo dhigay sidoo kale meelaha roobku ka da-ay waxaa ka mid a deegaano waqooyi ka xiga degmada ceelbuur sida xagarey iyo degmada xiindheere nin jooga meel waqooyi bari ka xigta magaalada ceelbuur waxa uu ii sheegay in xalay iyo habeen horeba xoogaa rooba oo ay ku qabowsadeen oo uu da-ay dhanka deegaanka garbaweyn oo siddeed iyo toban kilomitir u jira magaalada galhareeri iyadana waxaa ka da-ay roob roobku meeluhu ka da-ay waxaa ka mid a galhareeri iyo deegaano dhanka bari ka xiga oo cagacadda uu ka mid yahay dhanka bari ee galhareeri ayaa la sheegay in roobku uu xoogan yahay roobkaas ayaa kusoo faafay deegaano hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galguduud walow magaalada uusan ku badnayn laakiinse waxaa la sheegay in deegaano badan oo iyadoo hoostaga uu biyo dhigay roobka ayaa waxa uu kusii fiday ilaa iyo dhanka gobolka shabeellaha dhexe deegaano ka tirsan waxaana ka mid a degmada runurgood ilaa iyo degmada tawfiiq amaba masaajid caligaduud dad deegaanadaasi aan kala hadlay waxay ii sheegeen in roob fiican uu da-ay laga bilaabo masaajid caligaduud ilaa iyo galhareeri waxaa la ii sheegeen dad badan oo ku nool ay yaambooyinkooda qaateen oo ay dhanka beeraha u dareereen si ay u abuurtaan sidoo kale waxaa roob uu ka da-ay deegaano hoostaga degmada xarar dheere inta u dhexaysa jawle iyo xarar dheere waxaa la sheegay in roob fiican uu ka da-ay magaalada xaradheere qudheeda waa laga qabowsaday laakiin roobku kuma badna waxaa sidoo kale roob fiican uu ka da-ay deegaanka leeraada ceelgadoon oo bari ka xiga magaalada xarardheere halkaas oo dad badan oo rirmiy ah ay degan yihiin dhanka degmada cadaado ee gobolka galguduud iyaduna waxay ka mid tahay meelaha roobka uu ka curtay deegaana dhanka koonfureed ka soo xiga oo qaayib ay ka mid tahay ayaa waxaa la xaqiijiyey in roob fiican uu ka da-ay intaa kuma eka ee waxaa jira gobollo iyo degmooyin kale oo roobka guga uu ka curtay abaar baahsan ayaa dalka ka jirta taa oo dad iyo dunya saamaysay hase ahaatee rajada ayaa iminka wanaagsan waxaana la arkayaa dad badan oo allah ka baryaya in uu roob u keeno siyaasi caan ah ayaa sheegay in dalka soomaaliya ay ka socdaan qorshayaal lagu baahinayo dhaqanxumada diin la-aanta iyo ficiladii qowmuluudka sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan dhaktar ibraahim faarax bursaliid oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ayaa daaha ka rogay in arrin khatar ku ah bulshada muslimka ee soomaaliyeed ay ka socota dalka bursaliid ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in doorashooyinka ay dowladda federaalka ku mashquulsan tahay iyo dhibaatooyinka lagu hayo bulshada ay jiraan wax kasii halis badan oo ay tahay in dadka soomaaliyeed idilkood ku baraarugaan waxa uu sheegay in ilxaad iyo qowmuludnimo ay ka socoto dalka lana doonayo in falsafad lagu bedelo qur-aanka kariimka iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan mar kale ugu baaqo bulshooyinta soomaalida meel kastoo ay joogto inaan ilaahay u noqono subxaana inaan isku tashanno qaraabada in la xiriiriyo sadaqo in la bixiyo in maantoo kale la isqaato si gaar aan rabaa dhallinyarada inaan ula hadlo dalka shaqaa ka socota kuna socota ma ah waxay soomaaliya wado doorashada iyo waxaan la yaabanahay wax kaloo ka daranaa socdo ilxaadaa socdo qoomuluud haweenkaa la rabaa in lala baxo bannaankana laga soo dhigo bugaagaa la tarjumaya falsafadaa la rabaa in qur-aankii lagu bedeliya xadiidkii qur-aankaa la aqriyo doorashada dib noogu dhiga bisha ramadaan aan ilaahay aadno habeen iyo maalinba aan barino dalkaan u baahana inaan ceshano waanala ku haystaa dalkaan ceshano insha allah hadalka siyaasigan ayaa imaanaya xilli horey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ay soo dhoweeyeen waxyaabaha uu ka dhawaajiyey bursaliid kuwaas oo ay horumar ku tilmaameen waxaa sidoo kale xusid mudan in meelo badan oo ka mid a dalka ay ku sugan yihiin baadiriyaal ummadda ka saara diinta islaamka kuna dhex faafiya dhaqan xumada kuwaasoo maalinba maalinta ka dambaysa lasoo shaacbaxaya fasaad hor leh in ka badan laba boqol oo ruux ayaa dowlad diini ah loogu qabtay deegaan hoos yimaada degmada kurtunwaari ee gobolka shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinta warkan inoo haya dowradan oo socotay muddo kow iyo toban maalin ah ayay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka dhagagurow oo hoos yimaada degmada kurtanwarey ee gobolka shabeellada hoose dadkan oo kor u dhaafaya laba boqol iyo toban ruux ayaa waxay sheegeen in ay wax badan ka faa'iideen daruustii la baray waxayna u warrameen idaacadda islaamiga alfurqaan alxamdulilah dowradan toban iyo kow maalaa noo socotay aadi aad a wax badan ka faa'iidnay sheekh waxa weeye kitaabkan kitaab muhiim ah waaye waxa baadan kusaabsan yahay waxaan rabnaa fi dunya walaakhira oo kusaabsan yahay ardaydii waxa ahayn laba boqol iyo toban iyo kow qof degmada kurtawaada culimadiis baa noo imaatay dowladii waa la dhameeyey magaceeye nabadoon xasan cismaan maadow ku magac dheer afgud waxaan meesha maanta ka dhacay ama lagu qabtay ama lagu bartay kutub la yidhaahdo duruusul muhamati licaamati lummati dowladii waxaan ka faa'iiday haddaan nahay reer dhega gurow aldars awal arkaanu lislaam aldarsu thani arkaanu liimaan sidoo kale dadkan oo sii hadlayay ayaa waxay walaayada islaamiga ah ka codsadeen in loogu soo celceliyo waxbarashada diineed oo ay hadda wax uga baxeen waxaan codsanaynaa walaayada mar labaad inuu soo celiyo xooga yar kitaabka hadda wax yaraa noo dhiman inaan fahankeeda waa hadda waa xoogaa waa fahanay mar labaadaan rabna inuu soo celiyo inana baraan rabnaa dowladda haddii dheer gurow nahay in allaka dowla dowladan naloogu celiyo ee wax nala baro intaasaan kheer allah siiyo walaayadda xarakatul shabaab walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka mid a walaayaadka islaamiga ah ee ay ka socdaan dadaalada dacwiga ah ee dadka muslimiinta ah lagu fahamsiinayo diintooda wadaado soomaali ah ayaa faduu ku xoojiyey qodob ku qoran dastuurka maraykanka oo sheegaya in waalidkii gudo gabadhiisa uu mudaysanayo shan sano oo xarig ah sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin wadaadka lagu magacaabo xasan jaamici oo muddo dheer ku noolaa dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in isaga iyo wadaaddo la mid ah ay fatwo ku taageereen qodobo ka mid ah dastuurka dalka maraykanka kaas oo caqabad ku ah dadka muslimiinta ah ee jooga dalkaasi waxa uu sheegay in ay fatwoodeen in aanay waalidiinta soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool gudin gabdhahooda maxaa yeelay buu yidhi qofkii ficilkaasi sameeya waxa uu ku mudanayaa xarig iyo dhibaatooyin kala duwan annaga waxaan iftoonnaa culamo ahaan in waalidiinta jooga maraykanka in gabdhahooda aysan gudin ficilkaasi samayntiisa maadaama dembi maraykanku ka yahay jeelna ay mutaysanayaan qofkii sameeya ama gudaha intaa ku sameeyo isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay jirto caqabad kale oo la soo gudboonaanaysa waalidka haddii ay gudaan gabdhahooda weliba waxa uu sheegay in hay-adaha maraykanka ay xaq u leeyihiin in ay la socdaan carruurtooda waa sida uu hadalka u dhigay xataa hadda waxaa la gaaray soomaalida dhexdooda inay isjaajuusaan waxyaalaha isku jaajuusaan waxaa ka mid ah ilmaha marka la kaxeeyo waxay leeyihiin oo la soo celiyo waa la gudaa marka haddii oo qofkaasi hay-ad ayaa jirta la yidhaahdo c b a waxay u taagan tahay child protection agents hay-addaasi waxay daba gashaa qoysaska waxay xaq u leeyihiin hay-addaasi awoodna ay u leeyihiin in ilmaha ay kaa qaataan hadday gabar tahay dhakhtarad oo gabar ahna ay soo baaraan ilmahaasi haddii meeshooda hoose laga soo taabtay haddii kale haddii la caddeeyo waalidkaasi maxkamaday geynayaan jeelna wuu tegayaa marka annaga waxaan iftoonnaa aabayaasha iyo hooyooyinka jooga maraykanka in aysan gudin gabdhahooda wadaadkan iyo qoyskiisa ayaa muddo dheer waxa ay ku noolaayeen dalka maraykanka sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ayuuna bilaabay in uu taageero farmaajo maadaama ay wada haystaan dhalashada dalkaas halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weeraro cusub ku qaaday xarumo ku yaala gudaha dalka sacuudiga maalintii shalay maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weeraro khasaarooyin dhaliyey ku qaaday xarumo ku yaala gudaha dalka sacuudiga waxaana xarumaha la beegsaday ka mid ah shirkadda araamku xarunteeda magaalada jiddah afhayeenka xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic ayaa tafaasiil ka bixiyey weeraradan cusub oo ay u adeegsadeen gantaallo balaastiig ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sariic ayaa sheegaya in maleeshiyaadkiisu ay beegsadeen xarunta shirkadda araamku ay ku leedahay magaalada jiddah iyo xarumo kale oo ku yaala magaalada riyaad oo ah caasimadda sacuudiga sidoo kale waxa uu sheegay in xarumo kale oo ku yaala magaalooyinka jasaam najraan abha iyo khamiis mashiid waxa uuna sheegay in dhammaantood ay geysteen khasaarooyin kala duwan wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa ilwareedyo ayaa sheegtay in xarunta kaydka ee shirkadda araamku ku leedahay magaalada jiddah lala beegsaday weerar culus hadalkan ka soo yeeray afhayeenka kooxda xuutiyiinta ayaa ku soo aadayay iyadoo isbahaysiga carbeed uu maalintii shalay shaaciyey in uu soo riday dhowr diyaaradood oo ay leeyihiin xuutiyiinta warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa nagaynta